إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباad الlah walaalayaal waxa khudbaddeenna maantu ay ku saabsan tahay biidn اllaahi jala sha'nuh taqliilu nasl اlإslaam min mukhaطaطaati acdaaءi اlislaam ummadda islaamka ah in tafiirteeda iyo tarankeeda la yareeyo oo dhasha faraha badan leh lala dagaalamaa waa qorshayaasha gaaladu ay ummadda islaamka ah kula dagaalanto qorsho ka mid ah walaalayaal al awlaadu nicma ubadkiyo awlaadu waa nicmo ilaahay hibeeyo ilaahay waxau uhi jala sha'nuh يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إلهي وحول جل شأنه يهب لمن يشاء إناثا waxaa ilaahay aayaddan ku tilmaamay ana alawlaada hiba min allahi alwahaab in horta ubadkiyo awlaadu wax xoog iyo carar iyo culays lagu keenay inaanay ahayn eh ay tahay hibe ilaaha wahaabkii uu bixiyo dabeed alla waxa u ihi yahabu liman yashaau inaasan ilaahay ninka uu doono hable ayuu u hibeeyaa oo u siiyaa wayahabu liman yashaau dukuur cidda u doonana ilaahay inama ayuu siiyaa aw yusawijuhum dukuraanan wa inaathaa hadduu doonana ilaahay labadaba wuu isugu dhafaa hablaha iyo inamadaba wayajcalu man yashaau caqiimaa cidda u doonana ilaahay madhalays buu ka yeelaa labada midna aan lahayn ilaahay aayadda waxa uu ku gebagabeeyey inahu caliimun qadiir ilaahay waa cilmi badane awood badan oo waxa uu sidaa ku yeelayaa cilmigiisa iyo awooddiisa cid walbana ilaahay waxa uu kula dhaqmayaa waxa munaasabka u ah ee xikmaddiisa xeesha dheere ay keensato waayo ilaahay waa xakiim waxa uu samaynayana lixikmatin baaliga ayuu u samaynayaa calimahaa man calimahaa wa jahilahaa man jahil walaalayaal awlaaddu waa hibadaa iyo nicmadaa ilaahay bixiyo subxaanah muhimadda ay nicmadaasi leedahay darteed ayaa ambiyadii ilaahay doortay intaanay ubad ka helin ilaahay horta ubad wanaagsan bay weydiisan jireen waa kaa nebi ibraahim calayhi salaam khaliil اraxmaan abulambiyaa ilaahay waxa uu baryaa oo uu leeyahay rabbi hablii min aلصaalixiin ilaahay ow waxaad isiisaa ubad wanaagsan oo saalixiin ah haddaad ubad iyo awlaad weydo ood ilaahay weydiisanayso ubad isii uun ha odhan waayo waxaa laga yaabaa midaanad mahadin ood ka murugootaba inuu noqdo
مع تحيات laakiin waxaad tidhaahdaa إخوانكم ilmo wanaagsan في ilaahay oo igu منهج arsaaq أونلاين.
nebi zakariyana wakaa calayhi salaam waxa uu leeyahay ilaahay isagoo baryaya oo ducaysanaya rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu اdducaa rabbigayow agtaada waxaad iiga hibaysaa ood iga siisaa meel kale lagama hele eh duriyad iyo ubad wanaagsan inaka samiicu اdducaa ilaahay oo waxaa tahay mid ducada iyo baryada addoommadiisa u maqal badan oo ajiibaya alambiyaa hadday sidaa ubadka ilaahay u weydiisan jireen maxaa mowqifkoodu ahaa marka ubadka iyo awlaadday alla su-aasheen ilaahay uu ugu nicmeeyo waxay ku tarbiyeyn jireen towxiidka iyo islaamka saxiixa ah nebi ibraahim calayhi salaam dardaaran ayuu ubadkiisii siinayaa kadaalika yacquub ubadkiisii dardaaran buu siinayaa ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh wawasaa bihaa ibraahiimu baniihi wayacquub yaa baniya ina allaha اstafaa lakum اddiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waxa uu nebi ibraahim kula dardaarmay ubadkiisii waxa weeyaan miladii iyo towxiidkii toosnaa waxaa damiirka bihaa uu noqonayaa miladii lasoo sheegay waman yargabu can milati ibraahiima ilaa man safiha nafsah miladii nebi ibraahim ee layna amray in la raaco ee nebi moxamedna loo waxyooday raaciddeeda waawxaynaa ilayka an ittabic milata ibraahiima xaniifaa waxa ilaahay markaa uu yidhi wawasaa bihaa ibraahiimu baniih nebi ibraahim miladaa iyo towxiidkaa toosan ayaa ubadkiisii uu kula dardaarmay wa yacquub yacquubna sidaa ibraahimba ubadkiisii ugu dardaarmay ayuu isna ugu dardaarmay maxaa uu ku yidhi ubadkiisii iyo awlaaddiisii yaa baniya ina allaha astafaa lakum اddiin waxa uu idhi inamadaydiiow ilaahay diintaa iyo miladdaa iyo towxiidkaa toosan ayuu idiin doortay ee raaca falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina ilaa idinkoo ilaahay u hoggaansan oo towxiidkaa ku toosan mooye si kale ha ku dhimanina nebi yacquubna calayhi salaam isagoo ay geeridii ku soo xaadirtay ayaa haddana kurbada geerida iyo muqadimaadkeeda ku soo habsaday arrinta noocaasihi may ilowsiin haddana inamadiisii inuu weydiiyo u yidhaahdo maxaan talow idinkaga tegayaa ead ku toosnaanaysaan ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh mowqifkaa yacquubna isagoo inooga warramaya si aynu ugu dayanno inu tusaale uga dhiganno am kuntum shuhadaaءa id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi qaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaq ilaaha waaxida wanaxnu lahu muslimuun ilaahay waxau uhi jala sha'nuh am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt miyaad goobjoog ahaydeen ood xaadir ahaydeen xilligii yacquub geeridu ay ku soo xaadirtay id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi dabeed wakhtigaas xaaladdaa adag ee uu ku sugnaa haddana inamadiisii uu ku yidhi maadaa tacbuduuna min bacdi inamadaydiiow maxaad aniga dabaday caabudaysaan waa si uu ugu xasilo oo niyadda iyo laabta uu ugu dejiyo bal hadda maanta wuu sii socdaayo ubadkiisii waxa uu kaga socotaynayo markaasaa waxay ugu jawaabeen qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida waxay yidhaahdeen aabbahayow waxaanu caabudaynaa macbuudkaagii xaqa ahaa eed adigu caabudaysay ee aabbayaasha ibraahiim iyo ismaaciil iyo isxaaq ay caabudayeen macbuudkaa keliya ee xaqa ah ayaanu keligii caabudaynaa wanaxnu lahu muslimuun isagaananu u hoggaansamaynaa oo cid kale cibaadadiisa la wadaajin mayno wakadalika alcabdu asaalix sidoo kale addoonkii wanaagsanaa ee luqmaan alxakiim ee ilaahay kitaabkiisa kaga warramay inankiisii wuxuu kula dardaarmay towxiidka shirkigana waa uga digay waid qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaciduh yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim waxaa la yidhi nebi allow waxaad xustaa dadkana aada xasuusisaa si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wakhtigii luqmaan inankiisii uu ku yidhi isagoo waaninaya yaa bunaya laa tushrik biاllaah waxau idhi inakaygiiow ilaahay cibaadadiisa cid kale ha ku lamaanayn oo cid kale ha la wadaajin waayo ina shirka la dulmun cadiim waayo shirkiga oo ah cibaadada cid kale in alle lala wadaajiyaa waa dulmi iyo gardarro aada iyo aada u weyn waayo shirkigu dulmi la galo waa ka ugu daran waayo dulmiga waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii gayri mowdicih shayga oo meeshiisii inta laga qaado meel kale lala doonto ayaa dulmiga la yidhaahdaa qofka cibaadaduu alla lahaa intuu ka qaado cid kale ka siiyaana waa dulmi la galo ka ugu daran ciyaadan billaah walaalayaal haddaba ambiyadii iyo rusushii ilaahay doortay sidaasay ilaahay marka hore ubad wanaagsan u weydiisan jireen ilaahay marka uu siiyana sidaasay ugu dadaali jireen daryeelkooda ilmuhuna marka uu hagaago waxa uu noqonayaa qurata caynin liwaalidih fi dunya wa fi laakhira marka ubadka iyo awlaaddu ay hagaagto ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo hagaajiye waxay u noqonayaan kuwo waalidkoodii ay ku indhadoogsadaan if iyo aakhiraba weliba halka ugu daran ee ugu muhiimsan oo aakhiro ah waxauu ilmahaagii saalixaa ku noqonayaa quratulcayn oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra idaa maata bnu aadama inqaطa camaluhu ila min halaaث sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bih aw waladin saalixin yadcuu lah waxa uu nebi moxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin marka uu dhinto ina aadan marka uu dhinto camalkiisii waa go-ayaa oo wuu dhammaanayaa saddex arrimood midkood mooyaane sadaqa jaariya oo qofkii dadka dan guud iyo maslaxo caama u sameeyey dantaa iyo maslaxadaa guud inta ay dadku manaafacaadsanayaan ajarkeedu waa u socdaa oo godkuu ugu tegayaa isagoo dhintay ayuu ku intifaacayaa abaalkeeda ama cilmi la manaafacaedsado oo macnaha qofkii dadka cilmi baray ay ku intifaacaan cilmigii dadka uu baree dadku ay ku intifaacayeen ajarkiisiiyo wanaaggiisu waa u socdaa xataa markuu dhinto kadib qodobka saddexaad ee khudbaddeenna aynu u soo qaadannay waxa weeyaan munaasabka kuwii waxa uu yahay aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsan oo u soo duceeya ilmaha wanaagsaneed ifka kaga tagtay ducadiisi iyo istikfaartiisu way kaa daba imanaysaa godkay kuugu imanaysaa walaalayaal ilmaha wanaagsani sidaasuu u yahay quratulcayn mid waalidkiisii ku indha doogsanayo oo xataa uu ku intifaacayo fi laakhira waxaa ilaahay uu yihi jalla sha'nuh jannaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim waaswaajihim waduriyaatihim jannooyin lagu nagaado oon meella looga diga roganayn ayaa ay gelayaan mu'miniintu iyo kuwa hagaaga ee saalixiinta ah oo aabbayaashood iyo ooridoodii iyo ubadkoodiiba ah marka marka waxa weeyaan aabbihii iyo hooyadii iyo ubadkii ay janno isugu yimaadaan dee waa quratul cayn waa indhadoogsi waana marka aabbayaasha iyo ubadka ama waalidka iyo ubadkii ay dhaleen dee labaduba ay ahaayeen dad mu'miniin ah walow derajadoodu haba kala sarraysa xagga jannada eh dee meel baa la ysugu geynayaa si raaxadooda iyo indhadoogsigoodu u taam noqdo oo aanu u kala dhinaan ilaahay waxau idhi subxaanah waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaan alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay ilaahay waxau idhi waaladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay watabacadhum duriyatuhum biiimaan ee ubadkoodii iyo tafiirtoodiina iimaanka ay ku raaceen alxaqnaa bihim duriyatahum ubadkoogii waanu soo haleeshiinoo jannada meelihii sara meelihii sarreeyey iyo maqaamkii ay jannada ka galeen ubadkii ka hooseeye kor baanu ugu soo qaadnay oo waalidkood baanu gaadhsiinay wamaa alatnaahum min camalihim min shay iyadoo waalidkaa xagga saro galay derajadoodii ay camalka ku muteen aan waxba laga nuqsaamin ilaahay waa kariim waana deeqsi oo fadligiisu waa ballaadhan yahay lama odhan waalidka hoos inta loo soo dhigo ubadkii ha u yimaadaan laakiin ubadkiibaa kor loogu qaado xagga sare loogu geeyey si ay ugu indha doogsadaan oo indha qabowsi ay ugu noqdaan walaalayaal مع تحيات إخوانكم haddaba ubadku في منهج waa أول.
kuwa wanaagga iyo khayrkaa iyo ajarkaa iyo abaalkaa leh haddii ilaahay kugu arsaaqo oo dabadeed aad tarbiyayso ay kuuna hagaagaan wa astaqfir اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaaةu wasalaamu calىa man laa nabiya bacdah walaalayaal alkahraةu nicmaة yamtana allahu biha yamtanu allahu biha calىa cibaadih kasrada iyo farabadnaantu waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid uu ku galladaysto uu ugu manno sheegto uu ugu soo halqabsado maadaama nicmo muhiim oo qaaliya ay tahay walidaalika imtana allahu biha calىa bani israa'iil sidaa darteed ayaa ilaahay reer banu israa'iil nicmadaa uu ugu manno sheegto uu ugu soo halqabsaday oo alla waxa uu yidhi waamdadnaakum biamwaalin wabaniin wajacalnaakum akhara nafiiraa waxaanu idiin kordhinnay ubad iyo amwaalba waxaananu idinka yeelay kuwo dadka ka badan xagga dadka iyo ciidanka iyo ragga waa nicmo ilaahay ugu manno sheeganayo lana dareensiinaya allihiisiiyo inay ku mahadiyaan wakadalika dakara nabiy llaahi shucayb qowmahu bihadihi اnicma sidaas oo kale nebi shucayb calayhi الsalaam waxaa qoomkiisii uu xasuusiyuu ugu soo halqabsaday nicmadaa fara badnaantee alla uu siiyey oo waxa uu ihi wadkuruu id kuntum qaliila fakaharakum waxaad xasuusataan qoomkaygiiow xilli aada yaraydeen dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala idin farabadiyey wakadalika imtana allahu bihadihi اnicma calaa awali hadihi اlumma sidaas oo kale ilaahay waxa uu ugu mano sheegtay nicmadaa farabadnaanta ummadda nebi moxamed awalkeedii hore saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim oo ilaahay waxa uu idhi subxaanah wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas faaawaakum waayadakum binasrih warazaqakum min alطayibaat lacallakum tashkuruun waxaa ilaahay uu yidhi subxaanah wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lard waxaad xusuusataan xilli aada yaraydeen dhulka iyo arladana laydinku daciifsanayey oo cadadkiinna iyo cududdiinnuba ay yarayd bal hadda xilligaa xasuusta oo takhaafuuna an yatakhatafakum annaas weliba aada ka cabsanayseen dadku inay idinkala dhuftaan oo gaalada iyo cadowga idinku hareersani qoloba dhinaca idin jiidato aada ka baqanayseen yaraan iyo itaaldarraan darteed fa aawaakum wa ayadakum binasrih dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinsoo hooyuu idinsoo dhoweeyey oo madiinatu rasuulillaah ilaahay hoy aad ku soo hirataan idinka dhigay nasrigiisa iyo gargaarkiisana uu idinku guuleeyey oo idinku xoojiyey warasaqakum min alطayibaat oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha wanaagsan ee طayibaadkae xalaashaana idinku arsaaqay waxaasoo dhanna alla idinku sameeyey lacallakum tashkuruun likay tashkuruu si aad allaha idinku galladaysteen nicmadaa idin siiyey aada u garataan oo nicmadaa aada ugu mahadnaqdaan walaalayaal haadihi اlaaya waxaa ilaahay xasuusiyey saxaabadii iyo ummadda nebi moxamed awalkeedii markay maka ku sugnaayeen ee tira ahaan iyo taya ahaan iyo cudud ahaanba ay u yaraayeen ee ay gaaladu ninba inuu dacal iyo daraf jiito ay ka baqanayeen ee naftoodi iyo ubadkoodi iyo ooridooda midna aanay u ammaan ahayn markaasaa la xasuusiyey dabadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala inta hijradii loo oggolaaday oo madiinatu rasuulillaah hoy ay ku soo hoydeen alla uga dhigay halkaa ilaahay cadad iyo cuddo iyo cududba alla uu ku siiyey nicmadaasaa la xasuusiyey waxaana loogu soo halqabsadee nicmadaa ilaahay u xasuusiyey farabadnaantu dee nicmaha iyo qiimaha ay leedahay darteed walaalayaal waxaynu naqaanaa maantana ummaduhu dee faraha waa la ysugu faanaa oo farabadnaanta dee ummadda labada milyanihii ummad toban milyana hawaysan mayso oo cududda iyo ciidanka waxa la ysugu faano dee waxaa ka mid a farabadnaanta rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sida ku sugnaatay sunanu nasaa'i wa abi daawuud xadiidka abi hurayra waxa uu rasuulku yidhi alayhi xadiidu macqil ibni yasaar sheekhulalbaanina uu ku saxiixiyey saxiixu ljaamica nebigu waxa uu yihi calayhi afdalu salaati wasalaam تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية فإني مباهم بكم الأمم waxa uu nebi moxamed yidhi calayhi afdal salaati wasalaam waxaad guursataan haweenka tagal- ta kalgacalka badan maxabbada iyo kalgacalka badan ta ku sifaysan waa alwaduud alwaluud ee dhalmada badan waxa uu nebigu yidhi haweenka waxaad ka guursataan ta kalgacalka badan dhalmadana badan waayo fa innii mukaasirun bikum alumama yowma alqiyaamah waayo maalinta qiyaame ayaan ummadaha kale idinku faanayaa farabadiya markaa tafiirta iyo taranka walaalayaal nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ummadda islaamka kula dardaarmay inay taranka iyo tafiirta badiyaan maanta gaaladuna waxay ummadda islaamka dagaal kula jiraan tafiirtaa iyo tarankaa badan inay gooyaan oo ay yareeyaan waxaa si ayaan darro ah inaynu dardaarankii nebi moxamedna iska ilowno maanta talooyinka iyo dardaarannada gaalada iyo hay-adahooga ay bixinayaanna aynu u dhega nuglaanno rag iyo dumarba waa khasaare aada iyo aada u weyn waxa xaqiiqo ah jaahiliyadii hore haddii ubadka ay layn jirto nolol ay ku aasi jireen jaahiliyada maanta ayaa kuwii hore ka daran waayo tarankii iyo ubadkiiba iyagu intaanay dhalan bay ka hortegayaan markaasaa halkudhegyo iyo shicaaraad fiican loo sameeyey tandiimu nasli kala habaynta ama kala korinta ama kala dheeraynta ubadka xaqiiqaduna waxay tahay waxaa loo socdaa taranka iyo tafiirta in la jaro oo marka hore dee lagu odhan maayo laba haddaad dhashay iska joojiyo oo irbadda isku mudyaanad wax dambeba dhaline hooyada lagu odhan maayo laakiin marka hore tallaabo tallaabo yaro kala kori baa la odhanayaa laakiin halka loo socdaa waa ubadka tafiirtaa badan iyo taranka in la jaro oo la gooyo ayaa loo socdaa walidaalik ayaa dawooyin iyo kiniinno iyo iraab iyo waxyaabo fara badan ay gaaladu u soo dejiyaan oo ay kula dagaalamayaan haweenka muslimiinta dhashaa badan inay ka yareeyaan waayo dhasha iyo tafiirtu hadday yaraato ummadda tarankoodu uu yaraado dee waa laga cududiyo itaal roonaanaya walaalayaal waxay xaqiiqadu tahay in ubadku iyo awlaaddu inay farabataan innaka inay dan inoo tahay ubadku hadday kaa horeeyaan sidaynu tilmaami doonno dan bay kuu tahay oo dee carruurtii yarayd ee waalidkood u sakiirtay iyagoon qaangaadhin nebigu wuxuu inoo sheegay aakhiro waalidkooda inay ugu shafeeco qaadayaan haddii ay kaa dambeeyaanna ducay kaala dambaynayaan laakiin gaaladu iyagu hadafka iyo halka ay u socdaan waxa weeyi laba haddii uu dhalo dee wuu iska joojinayaa waxaana laga yaabaa wathaalithuhum kalbuhum labada ilmood ka saddexaynayaana waa aygii uu korsanayey waxaana laga yaabaa labadaasina dee inay kaba dhintaan halkaa uu noqdo abtar daba go-an oo waxba aanay ka hadhin laakiin ruuxa muuminka ah waxa uu farabadinayaa tafiirta iyo taranka ayuu farabadinayaa waxaa kaloo gaalada ka mida ujeedooyinka ay taranka iyo tafiirta ula dagaalamayaan dee iyaga caqiide xumaa haysa oo ninku wuxuu ku odhanayaa sideen idhaahdaa sideen anuu u masruufaamo toban ciyaalaan karaya saddexdaasaan waxbarashadooda iyo caafimaadkooda la itaal daranahaye wax kale maanaa karaya oo yaa ku arsaaqaya adigu uurka hooyadaa markaad ku jirtay yacni iyagu waxaanay garanayn ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin ka wax arsaaqayaa alle inuu yahay ka awoodda adag lihina rabbi inuu yahay subxaanahu wa tacaala ubadka in la yidhaahdo waa la kala fogeynayaa arrin bannaan ma aha waayo shareecadeenna islaamka ayaa inoo habaysay ubadka iyo awlaadda inta u dhaxaynaysa oo ilaahay waxau ihi wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima الradaaca yacni waxa weeyaan hooyooyinkii ubadkoogii waxay naaska nuujinayaan laba sano oo kaamil ah intaasaa ugu filan ubadka kala koriinka iyo inta u dhaxaysa haddii hooyadii iyadoo naaska jaqsiinaysa ku kale ilaahay ku arsaaqana waa nuurun calaa nuur waa nicmo nicmo kale ka daba timid oo ka caloosha ilaahay uu geliyey iyo kaa naaska la jaqsiinaya labadaba allaa abuuray isagaana arsaaqaya innaka waxaa laga yaabaa inay idhaahdaan maanaha waxaan karaya isku nuugaa islaantii baa ku dhimanaysa a- awlaaddii baa ku dhimanaysa waxyaaba noocaasa laakiin xaqiiqadu waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa awood iyo cilmiba leh ubadkaa uu ku siiyeyna isagii kugu arsaaqay dayici maayo haddaad adigu caqiido wanaagsan la timaado walaalayaal culimmadu xaalad keliyay ka soo reebeen oo tandiimu nasli iyo taxdiidu nasli midna ma bannaana bay yidhaahdeen ilaa fii xaala tandiimku waxa weeyi in la yidhaah hooyadii muddada ayaanay dhalin oo dhashii ha la kala dheereeyo waa tandiim waa in la yidhaah kala korintan ay sheegaan taxdiidkuna waxa weeye in la xadeeyo oo la yidhaah laba haddaad dhasho ama saddex haddaad dhasho halkaa ha dhaafinin culimmadu waxay yidhaahdeen labadaasiba waa xaaraan ilaa fii xaala waaxida xaalad keliya mooyaane haddii haweenaydii xaalad caafimaad darre la soo deristo oo weliba dhakhtarka muslimka ah ma aha gaalkan isagu la dagaalamaya tafiirta islaamka dhakhtar muslima oo nasteexi uu kula taliyo inaanay awood iyo itaal u lahayn uur dambe inay qaado dee markaa in muddo mucayana uurkii laga xidho amase haddaanay karaynba lagaba joojiyo dee duruuf iyo dan baa keentay iyo daruuradaas waayo naftaa hooyada iyo nafta dambe la rajaynayo waxa ka mudan oo ka awlaysan dee nafta hooyada in la ilaaliyo walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay wuxuu yihi naftiinna ha dilina marka hooyadii haddaanay awood iyo itaal caafimaadba aanay u lahayn xamligii iyo uurkii inay qaado in laga joojiyo waxa keensanaysa nafteeda in la badbaadiyo taasise haddaanay jirin dee waa in aanad is odhan sida gaalada u dhal laakiin sida islaamka iyo ahluliimaanka aada u dhasho oo ilaahay wixii uu ku siinayo adigu inaanad xad iyo tandiim aanad u samayne aada sida ilaahay kuu siiye u dayso walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiid saxiix oo imaamu lbukhaari uu soo saaray anasna uu warinayo maa min annaasi muslimun yamuutu lahu halaaثat min alwalad dadka ka mid maaha ruux muslim ah oo saddex caruurihii ay waxa weeyaan ka dhimanayaan qabla alxinsi intaanay qaan gaadhin in dembiga loo qorin ilaa adkhalahu allahu ljannata bifadli raxmatihi iyaahum ilaa hadday taasi dhacdose yacnii raxmadda ilaahay ubadkaa dhinte uu naxariisanaya sababteeda ayuu waalidkii dhalayna ugu naxariistaa waxaa kaloo ibnu sacad طabaqaadka uu ku soo saaray isxaaq ibnu raahaweyhina musnadkiisa xadiidu umi xabiiba inay tidhi kunaa fii beyti caaisha waxaanu ku sugnayn gurigii caaisha fadakala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa soo galay faqaal dabeed rasuulku waxa uu yidhi maa min muslimayni yamuutu lahumaa halaaثaةu aطfaali lam yablugu اlxinsa ma jiraan baa nebigu yidhi laba ruux oo muslim ah oo saddex caruura oon qaan gaadhina ay ka dhintaan ilaa jii'a bihim xataa yuuqafuu calaa baabi aljanna ilaa hadday taasi dhacdose saddexdii ubadka ahaa inta lasoo kaxeeya ayaa la keenayaa markaasaa jannada albaabkeedii la joojinayaa fa yuqaalu lahum idkhulu ljanna markaasaa la odhanayaa gala jannadii ubadkii fayaquuluun anadkhulu walam yadkhul abawaana waxay odhanayaan allahayow ma waxaanu jannada gallaa waalidkayoon gelin fayuqaalu lahum udkhulu ljannata wa aabaa'ukum markaasaa la odhanayaa jannada gala idinka iyo waalidkiinba ubadku ajarkaa iyo abaalkaasay leeyihiin hadday kaa horeeyaan oo ergey ku yihiin hadday kaa dambeeyaanna ku khasaari mayside duco wanaagsan ayaad ka dhaxlaysaa ubadka ajarkaa iyo abaalkaa leh islaamku wuxuu inagu dhiirigeliyey farabadintooda in la farabadiyo gaaladuna hadh iyo habeenba waxay heegan u yihiin inay yareeyaan kolba magacay doonaan ha u bixiyaan ama kala korinta ha yidhaahdaan ama xadaynta tafiirta iyo tarankaba ha yidhaahdaane iyagu waxay u socdaan dardaaranka nebi moxamed uu bixiyey inay ka hor joogsadaan ummadda islaamka culimmada islaamkuna waxay tilmaameen arrinta noocaasi khiyaamo dadka islaamka ah lagu dagaya inay tahay oo dantoodu aanay ku jirin iyo diintoodu toona waxaa markaa aada iyo aada muhiim u ah horta ubadka xagga tandiim iyo nasliga aynu nidhi daruuraa keeni kartaa xagga aabbaha marna kama iman karto waayo aabbaha isaga wax dhibaato oo kaga imanayaa uurka dee ma jiro laakiin hooyada weeyaan ta dhibaata xaggeeda ay ka iman karto haddii hooyada dhibaata ay ka timaado oo lagula taliyana dee arrintaasi daruuray noqonaysaa laakiin haddaan daruuradaasi jirin ilaahay nicmada uu ku siiyey ha iska joojinin dad fara badan ayaa irbadaha iyo kiniinka ay qaadanayaan dhashii iyo ubadkiiba ku waayey iyagu waxay islahaayeen bal haddaba waxoogaa ka yaro nasta nicmadan alla uu ku galladaystay qaarna way laayihiinba markaasaa lagu ciqaabay ubad dambeba inaanay arag waxaa laga yaabaa dee irbadda lagu mudayba tii ay waxa weeyaan joojinaysaba inay tahay waayo gaaladu marnaba nasteex kuuma aha waxaa layna siinaya kiniin iyo irbada ee lasoo waaridayo waxay u baahan yihiin wax fara badan in layska fiiriyo o layska hubsado waxaa lagu odhanayaa way kala korinaysaa laakiin inay kaaba kaxaysaa laga yaabaa ilan waa nin dagaal hoose kugula jira eh walaalayaal waxa gunaanadki iyo gebagabadu ay tahay ubadku waa nicmo in la badsado ilaahay la weydiista mooye wax layska xadeeyo layska yareeyo aan mudnayn qofkii iimaanlee garanaya rabbana aatina fi اdunya xasana وفi اlآakhiraةi xasana وqinaa cadاab الناr اllahuma اnsur الإسlاam والmuslimiin وأdil الشhirka والmuشhrikiin وأhlik الكfرة والmulxidiin أعdاءka أعdاء diinika ya rab العaalamiin waxaa walaalayaal aynu u ducaynaynaa nin walaalkeenoo ahlulmasjidka ah oo xaaskiisu ay xanuunsanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa haweenaydaa muslimadda caafimaad deg dega allaha siiyo cudurka allaha ka dulqaado dabaylaha allaha ka raaciyo kurbada faraj allaha ugu bedelo cudurka caafimaad allaha ugu bedelo muslimiinta wixii xanuunsanaysaba allaha caafiyo intii dhimatayna allaha u naxariisto innakana allaha inooga daba naxariisto مع وصلى اللهم تحياتي وسلم على إخوانكم نبينا محمد وعلى آله في وصحبه وسلم مسجدكم.
والحمد لله